cudurka covid nnteenka ayaa meelaha uu sida weyn ugu baahay waxaa ka mida soomaaliya oo dad aad u fara badan uu soo ridanayo dhowaan waxaa soomaaliya gaaray wejiga koowaad ee tallaalka astraseneca si dadka looga tallaalo cudurka doctor isaaq maxamed cismaan afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha ee isbitaalka aadan cabdulle ee magaalada muqdisho ayaa haddaba wuxuu faahfaahin ka bixinayaa xaalada covid nnteenk ee soomaaliya iyo ahmiyadda tallaalkaasi bulshada uu leeyahay jamaal axmed cismaan ayaa la xiriiray marka horese wuxuu weydiiyey doctor isaaq sida uu bulshada uga wacyigeliyo halista xanuunka covid nteenka
annaga ka dhakhaatiir ahaan oo xarumaha caafimaadka joogta intii suuragala oo tabartanada dadka ama bulshada waxaan u sameynaa wacyigelin dabcan waxaan wada shaqeyn la leenahay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed waxaa jira marka fariimo ku saabsan wacyigelinta xanuunka covid nteen oo laga sii daayo maaragtay idaacadaha iyo baraha bulshada iyo tifiyada oo dadka lagala hadlayo maxaa la yihahdaa qaababka xanuunkan looga hortegi lahaa sidoo kaleeto xarumaha caafimaadka ee aan ka shaqeyno bukaanada iyo bulshada noogu imaata waxaan u sameynaa ayagana wacyigelin baan u sameynaa oo maxaa la yihahdaa xanuunkii qaababkay uga taxadiri lahaayeen hadday tahay dhinaca nadaafadda oo maxaa la yihahdaa gacmihii in layska dhaqo ama la isticmaalo waxyaabihii maaragtay disinfectantiga waxyaabaha gacmaha lagu sanitisegareeyo ama sanitiserkii ama in maaragtay afxirashadii oo bahalka afka lagu xiranayay iyo guud ahaan kala fogaashihii iyo waxyaabahaas o dhan wacyigelin baan ka siinaa bulshada markay isbitaaladka noogu yimaadaan xarumaha caafimaadka sidoo kaleet waxaan ku dadaalnaa in la yareeyo xoogaa dadku inay aada isugu maaragtay dhadhawaadaan brogramyo la duubay baa jiro inta badan oo isbitaalaadka ay soo daayaan oo tv-ga inta bukaanada ay dad dhakhatarka sugayaan ay sidoo kaleeto ay ka fiirsadaan wixii wacyigelina boorar loo sameeyey xarumo meelo loogu talagalay in maarata gacmaha ku dhaqdaan ayaa ayagana jiro marka guud ahaan qaabkaas ayaan uga qeyb qaadanaa dhinaca wacyigelinta bulshada
doctor isaaq markaa ma jiraan tilmaamo iyo waano aada siisaan dadka uu cudurku asiibay iyo kuwaan cudurka ku dhicin intuba
ha way jiraan wacyigelin aan siino ama tilmaamo la siiyo dadka xanuunka uusan weli asiibin dabcan guud ahaan waxay dee qeyb ka yihiin wacyigelintaas guud ee hore aan usoo sheegnay oo bulshada maaragtay lala wadaagayo laakiin guud ahaan un waxaan kula talinaa dadka xanuunka uusan ku dhicin in ay un taxadiraan oo xanuunkii ay maaragtay iska ilaaliyaan qaababkii looga hortegahayay oo hore aan usoo tilmaanina ay ay sameeyaan maxaa la yidhahdaa sidoo kaleeto dadka qaarkood gaar ahaan dadka dhalinyarada waxaan ku wacyigelinaa maadaama guryaha ay joogaan ay kasoo ay ay guryaha ay kasoo kasoo baxayaan ay joogaan dad waayeel ah inta badan inay taxadir gaara muujiyaan oo dadkaas waayeelka ee xaafadaha jooga aysan xanuunkii u geynin oo ay iska ilaaliyaan oo aysan isdhihin adinku dhalinyaraad tihiin waxaa laga yaabaa xanuunka inuusan si fiican idiin idiin qabanin marka ayagana wacyigelintaas aan aan siinaa dadka xanuunka uusan ku dhicin inay guud ahaan xanuunka iska ilaaliyaan oo afkii ay xirtaan nadaafadii ay ku dadaalaan kala fogaashadii ay sameeyaan meelaha buuqa ee maxaa la yihahdaa ama xafladaha ma dadku isugu imaadaan naftooda in qofka in la yareeyo oo laska ilaaliyo dadka xanuunka marka uu ku dhaco oo ayaga isbitaalka yimaado ama aan aragno ka dhakhaatiir ahaan haddii qofku xanuunkiisu uu iska fudud yahay oo culays weyn isu ka hayn dabcan waxaan kula talinaa qofka inuu isku sameeyo maxaa layihahdaa karantiil oo gurigiisa uu joogo dadka intiisa kalena uu iska ilaaliyo asaga naftiisana uu ku dadaalo oo maxaa layihahdaa nafaqayntii isnafaqayntiisii uu ku dadaalo oo qofka nutrition fiican ama nafaqa fiican uu qaato biyo badan inuu cabo qandha hadday jirto qandhada inuu iska jabiyo oo baristimoolkii uu isticmaalo maxaa la yidhaahdaa inuu afka xirto naftiisa oo dadkii kaleeto uu xanuunka ka ilaaliyo oo nadaafadii iyo guud ahaan uu ku dadaalo talooyinkaas ayaan siinaa waxaan kaloo u sheegnaa haddii xanuunkii uu arko qofkii inuu culays sii dareemayo oo matalan ama naqaskii uu qabanayo dabcan inuu xaruma caafimaadka uu dib ula soo xiriiro si markaas talo ka haboon loo siiyo oo haddii uu qofka oxygen u baahdo loogu tilmaamo meelihii oxygenka uu ka heli lahaa loogu sheego marka talooyinkaas ayaan siinaa waxaa kaloo jiro oon u sheegnaa dadka dad waxaa jiro markii xanuunka ku dhaco guriga iska joogahayo oo aan isbitaalaadka soo aadaynin oo hadhow iyadoo xaaladiisa ay cuslaatay maaragtay isbitaalka imaanhayo marka waxaan kaloo bukaanada kula talinaa inaysan xaafadaha aysan maaragtay qofka hadduu xanuunsado inuusan xaafada joogin ee isbitaalaadkii uu yimaado oo maxaa la yidhaahdaa si xaaladiisa loo qiimeeyo dad kaloo waxaa jira ayagana markii xanuunku ku dhaco aaminsan qofka inaan wax daawo a la siin karin arrintaas waxba kama jiraan qofka hadduu xanuunsado waxyaabaha daawooyinka ah ee lagula tacaalo xanuunkan maxaa layidhahdaa covid nineteen waa la siin karaa hadday ama cirbad ha noqoto ama kuwa afka laga qaata ha noqoto waa la siin karaa daawooyinkaas qofka waa la siin karaa waxabahan oo dadka laleeyahay qofka daawo lama taabsiin karo looma dhoweyn karo waxba kama jiraan marka waxaa iyadan waxaan kula talinaa inay saas oo kale ay arrintaas u fahmaan maxaa la yidhaahdaa isbitaalaadkan ay kasoo daahin sababtoo waxaan aragnay bukaano badan oo runtii markii isbitaalka la keen isbitaalka la keenaya ayagoo xaaladooda aad u liidato oon waxba saas laga qaban karin oksijiinkiisa qofka laga yaabo inuu soddon ama labaatan ama afartan uu boqolkiiba ma lahayo meeshii laga rabay inuu sagaashan iyo wax ka badan uu ahaado marka qofkaas haddii xilli hore isbitaalka lasoo gaarsiin lahaa inta oksijiinkiisu uusan aad u dhicin waxaa laga yaabaa in la badbaadin lahaa ama warcuun la samayn lahaa haddii ilaah yidhaahdo marka waxaan kula talinaa bukaanada xanuunku ku dhaco in ay maxaa la yidhaahdaa ay isbitaalka soo gaaraan oo dhakhaatiirta la soo xiriiraan sidoo kaleeto bukaanka dee haddii uu xanuunkii laga helana dabcan waxaa lagula taliyaa inuu xarumihii lagu daaweynaya ayaa loo rifeer garaya oo ambalaastii oksijiinka lahayd ayaa inta badan lagu diraa oo loo lagula taliyaa marka qaababkaas ayaa loola tacaalaa ayagani hadda sidaan la socono tallaalkii cudurka ayaa dalka la keenay arrintaa marka ka dhakhaatiir ahaan rajo intee laga bayningelinaysaa in dadku ay qaataan islamar ahaantaasina uu waxtar u noqdo dadkaasi logana fogaado faafitaanka cudurkaasi
waa run oo tallaalka xanuunka covid nineteen dalka uu soo gaaray waa yimid marka waa ku rajo weynahay in maaragtay dadka bulshada soomaaliyeed inay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan waana kula talinaynaa gaar ahaan kolley sida hadda la sheegay waxaa lagu bilaabi doonaa dadka caafimaadka ka shaqeynaya oo isbitaalaadka jooga oo dabcan dadka uga dee oo khatarta ugu badan ugu jira ah maadaama bukaanada ayaga ay la kulmayaan waxaa kaloo ku xiga ayagana dadka da-dooda ay aadka u yara weyn tahay lixdan iyo shan sano iyo wixii ka badan sidoo kaleeto waxaa ku jira dadka lagula taliyey inay xanuunka inay qaataan tallaalka dadka xanuunada maaragtay xanuunada daaha qaba sida mathalan dadka sokorta qaba dadka dhiikarka qaba dadka sambabada ka xanuunsan oo xanuunada dhinaca sambabada qaba dadka maxaa la dhahaa miisaankoodu aadka u badan yahay oo obiska la yidhaaho kaleeto inkata annaga soomaalida hadda xanuun uusan obesitiga is aad noogu badnayn marka dadkaas ayaa lagula talinaya inay inay tallaalka qaataan marka rajaan ka qabnaa inay dadku ay aqbalaan oo tallaalka ay qaataan tallaalkaas marka inuu waxtaro kolley waa de waa adduunka dhan hadda waad ogtihiin oo tallaalka uu ka socdaa marka dhinaca faafitaanka iyo ka hortegiisa inuu wax ka geysto badan ayaan ayaan dii ilaah yidhahdo rajaynaynaa dee waddankana waa yimid oo sidaad ogtihiinba waxaa waaye waa la bilaabay hadda bahad caafimaadka oo lagu bilaabay isbitaalaadka qaarkood waa laga bilaabay dowladda xaggeedana ogtihiin madaxweynihii baa istalaalay iyo wasiirka caafimaadka iyo nafsidooda istalaalay oo si dadkiina loogu dhiirageliyo marka faafitaankii iyo ka hortagiiba insha allahu tacaala inuu wax ka taro ayaan rajaynaynaa bulshadana waa ku dhiirigelinaa inay inay tallaalka qaataan waa tahay doctor isaaq maadaama uu cudurkani si weyn uu soomaalida hadda u saameeyey dadaadu fara badanna ay la tacaalayaan marka ugu dambeyntii maxaad ku biirinaysaa bulshada soomaaliyeed oo aad fariin u gudbinaysaa
marka hore horta ilaahay subxaana wa tacaala hanoo fududeeyo hana naga dul qaado xanuunkan maxaa layidhahdaa covid nineteen ama corona waxaa waaye dadka soomaaliya saa ognahay awooddooda way iska kooban tahay wadamo naga waaweyn oo naga dhaqaala iyo maxaa layidhahdaa health systemkooda ama caafimaadkooda uu aad maaragtay u horumarsan yahay ayaa dhibaato badan ku qaba xanuunkan marka ilahay horta hanoo hanoo fududeeyo laakiin bulshada waxaan maaragtay la wadaagi lahaa in uun la dadaalo ka hortagi in lagu dadaalo fariimaha iyo maxaa la yidhahdaa talooyinka bahda caafimaadka ay bixinayaan in loo dhega nuglaado oo la qaato maxaa la yidhaahdaa afka in la xirto macnaha fariintu waxay tahay si xanuunkii adigana aan lagugu soo gudbin adiguna aadan qof kale ugu gudbin ku dadaal qaababka xanuunka looga hortago oo ay ugu horeyso in maaragtay bahalkii afsaarkii ama facemaskii qofkii inuu xirto gacmihii in la dhaqo nadaafadii guud ahaan lagu dadaalo ama maxaa la yirahda waxyaabahan oo sanitiserska oo gacmaha lagu nadiifiyo qofka inuu gacmaha marsado kala fogaashada intii suuragala in lagu dadaalo maxaa la yidhaahdaa isu soo maxaa la yihahdaa isu imaashiyaasha meelaha ama xafladaha ama aroosyada ama meelaha al isugu imaanaya nafteeda in la yareeyo de qof kastana inuu dadaalo ilaahina la baryo oo maxaa la yihahdaa inuu xanuunkan naga dulqaado xanuunkan waxaa moodaa qaabkii kii hore hadda inuu ka yara maaragtay culus yahay xoogaa faafitaankiisa iyo dhimashada labadaba inay ka badan yihiin dad badan oo aada noogu qiimo badan baa u dhinta xanuunkaas aad ogtihiin marka ha un la dadaalo wacyigelintaas iyo ka hortaga xooga ha la saaro qofka haddii uu xanuunsado oo xanuunkii uu ku dhacane ama uu calaamadihii isku arkane maxaa la yidhaahdaa haddii culays dareemo oo qofkii ama neeftii oo naqaskii ama neefsashadii oo dhibaysa yuu isku arko yuusan guriga iska joogine xarumaha caafimaadka hala soo xiriiro oo si loo baaro kabacdina talooyinka ku habboona loo siiyo marka intaas ayaan ayaan aan kula talin lahaa bulshada soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa doctor isaaq maxamed afgaab oo ah dhakhtarka cudurada guud iyo wadnaha isbitaalka aadan cadde ee muqdisho uu warramayey wariyaha v o eda jamaal axmed cusmaan halkaasi aad ka dhegeysanayseena waa washington